halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america indhaha caalamka ayaa u leexday inta badan qaxootiga badankoodu ka imanaya waddanka suuriya iyo waddamo kale oo carabta iyo weliba aasiya ee ku soo qulqulaya qaarada yurub gaar ahaan waddamada hungari austria iyo jarmalka si ay u helaan nolol iyo nabadgelyo malaayiinta qaxootiga ee suuriyaanka ayaa inta badan waxa ay ka soo qaxayaan dagaalada sokeeye ee ka jira waddankaasi qaxooti tiro yar oo soomaaliya ayaa iyaguna gaaray deegaanadaasi gaar ahaan qaaradda yurub haddaba saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay faysal daa'uud oo la socday qaxootiga suuriyaanka joogayna waddanka australia labaatan cisho iyo maxamed xasan oo isaga laftigiisu soo gaaray deegaankaasi muddo dhow teendha kuna jira teendha qaxooti oo ay ku leeyihiin waddankaasi ugu horreynna waxaa hadalka ku horreynaya faysal daa'uud walaashay aadaa umahadsan tahay aniga waxaan soo gaaray labaatan cisho ka hor haye waxaan soo maray maxaa la dhahaa saxaarahaan soo maray libya waa garta saddex bilna meeshan kula go'sanay libya dil iyo dhac iyo adig rafaadna waa iska jiray libya haye waxaana kasoo galay suudaana kasoo galay waxa waaye dhibaana keenay meeshaana waxa waaye dadka ko interestka ugu horey la siinayn waxa waaye syrian waaye waa naga dhib badan yihin runtii waa naga dhib badan yihin laakiin markii meel la imaado waxa waaye dhibka waa loo wada siman yahay waa garta waa ka xunnahay dagaalka hadda Syria hadda oo kusoo kacay waa ka xunnahay laakiin hadda Soomaaliya waa dareemi kartaa labaatan iyo dhowr sano dagaalkii haystay ee soo socon jirtay tahriib iyo rafaad ee kusoo jiri jirtay waa haddii aan maqashay daraad hadda toddoba boqol oo qof oo ay boqolkiiba soddon ay Soomaali yihiin oo doon ku gadoontay waa maqashay oo malaynaa Liibiya waa garta Faisal oo bal marka hadda xerada aad ku jirto noloshaada iga waran ma lagu qaabilay horta aniga ahaan waa lii qaabilay laakiin dhibaatadii iyo wixii aan usoo baxay iyo wixii aan hiigsanayo wax faran ku haaya maleh teenaan ku jiraa haddana qawow waa bilowday waxa waaye hadda sidaan u imaaday hadda gurigaan ku jiraa ma ku dhihi kari wax kalaan gacanta ku haya ma ku dhihi kari laakiin noloshayda waxaan cuno iyo waxaan cabi iyo daawo waa haystaa laakiin wax kaloon haysta ma jirto waayahay marka waxaad iga warantaa halkee ka timid markii hore gobolkee soomaaliya aniga waxaan ka imaaday kunturwaarey meel la dhahayo shabeellada hoose shabeellada hoose ha waayahay hadda marka maxaad hiigsanaysaa ma inaad sii joogto waxaad rabtaa austria mase meel kale uga sii socotaa dhibaatada jirtaa waxay tahay haddii meel kale la aadan yurub waa isku mid hadda meeshaanna farihii waa la iga qaadi meel kale oo aadi karana ma jirto meeshaan anigana ilmaan kasoo tagay xaasan kasoo tagay waalida kasoo tagay dadkiina wax uma haayo xitaa telefoon waxaan ku wacda ma haysto maxaa la lahaa meel kale haddii aan aadan waxaa waaye jugjug meeshaa joog waayo waayo maxaad samaynaysaa marka hadda xaalkaaga at least haddii aa kulley ilaahay xaggiisa wax laga sugaa bini aadan wa wax oo agtiis yaalo waxa waaye ilaah ka weyne waxaa ilaahay ka rajaynaya sharcigeega inaa helo shaqaysto meel alaale meeshay noqoto inaa ilaahay sharci ii saalo aan ku shaqaysto haddii aadan sharci haysanin ma shaqaysan kartid marka nolosha xaggeeda bal ka waran haddii dhaqaalihii iyo uu xun yahay iyo maaragtay inaa meelaha marmari kartid iyo waxyaabo badan bal nolosha ma nooshahay oo waxaad cunto iyo meelaad degto iyo waxaasi ma lagu siiyey wallahi nolosha inaa wax cuntid le ma ku koobna nolosha wax badanay ka kooban tahay marka waxa waaye inaa meel oo hadda oo degaan hadda oo ful aan haysta xitaa ma jirto waayo hadda qawo waa bilawdeen anigana teendhaan ku jiraa hadda waxa hadda ii imaan doona teendhada ma ku waari doonaa ma laga bixin doonaa ma ogi war uma haayo sababtoo ah boqolaalo qof oo waxaa arkaysaa meesha baan ofyada markaad tegtid boqol qof laba boqol oo qof oo sii socota arkay oo meesha joogto qoxotiya arkay wixii la qaatay wixii kale waxle lagu soo darooyaa haye marka xerada xerada ugu weyn oo haddii aad tegtid oo taransiiqa maalintii aan soo maraya inta i buux dhaantay banaanka teendhooyin ka dhisan marka indhaha caalamku hadda wuxuu kusii jeedaa suuriya sidee soomaalida marka tiro yar maadaama aad tihin laidin qaabilaya wallahi kulley horta suuriya hadda number one ayada dhibaatada ugu weyn hadda waa ku cusub tahay dhibaatada waxa waaye waa ilaahayna waa ugu baryayna anigana ilaahay waa baryaynaa inuu ilaahay dhibka naga wada qaado waya marka waxa waaye suuriya ugu horeysa laakiin anagana qof walba hadda qaxooti ama qof walba wadankiisa uu dagaalka taagan yahayna waa la dareemi karaa caalamkana waa og tahay soomaali inuu dhibka taagan yahay waa og tahay khaasatan gobolo qaar oo waxaa jirto soomaali dadku waxay kuleeyihin soomaali namadaa ka jirto soomaali saas waay hadda shabeellaha hoose oo kale waxa ka dhaco caalamku waa og yihiin waayahay faysalow qof kaleo soomaaliya ma ku dhow yahay oo tendhadaad ku jirto ku jiro ma ii dhiibi kartaa ha wiil kaloo saaxiiba aan nahay oo asigana oo meelaha kasoo galayaaba joogo hadda io ii dhow waa kugu dhiibi karaa asigana ii dhiib haye aadaa umahadsanta halo walaal magacaa magacayga maxamed xasan waayahay maxamed xasan adigu goormaad soo gashay xeradan aniga waa laba bilood yarkan waa kasoo horeeyay laba biloodaan ku waayahay ka waran nolosha iyo xaalka sida uu yahay meesha wallahi nolosha meesha baayo ma xumo si fiicana naloo soo dhaweeyey laakiin ti annaga aan rabnay weli ma aana helin oo waxaa waaye qofka wuxuu mar walba danaynaya inuu iska shaqaysto xooggiisa uu wax kusoo dhacsado laakiin annaga waa bishii afartan nala siiyaa cuntadeennana waa nala siiyaa waa nolol adiga kugu kooban waaye laakiin oo dadkii aa kasoo tagtay iyo wuxuu ku shansanaya aan waxba loogu qaban karin aniga hadda markaan imaanayay dadka meesha waa laga transferi jiray oo gobollo kale iyo kaamam oo guri ahaa loo wareejin jiray laakiin hadda beryahan sida dadkii usoo bateen oo ama dhibaatooyinkan culeyskan suu syria uu u yimid xoogaa transfer dhan waa yaraaday wax la transferooyo male meeshii guryihiina waa yaraadeen wadankiina isagaba awalba wuxuu iska ahaa wadan iska yaroo macnaha sideed oo gobol oo ahaa marka wallahi hadda meesha un baan iska joognaa laakiin waa rajada ma iska xumo waa waa tahay waayahay ee nolosha way adag tahaa tiro shaqooyinka way yaryihiin dhaqaalaha wadanka wuu yaryahay ee dad badan say uga cabaadayaan haddana haddii maaragta la idin qaabilo wadan midooda yurub ku jiro uu idin qaabilay noloshiina meelaad ka bilaabi kartaan ma kuu muuqataa rajadii shalay aa qabta weli ma kugu jirtaa wallahi kolley hadda annaga daraad hadda meel waxaan tagnay oo shaqo ahoo dadka laga diwaan geliyo naagtii waxay tihi shaqadii waa waa buuxdaa bishii hal maraa la helaa kolley marka waxay tihi bal bilaha soo socdo magacii iyo wixii naga qorqortay maadaama idinka waxay tihi sharci aadan haysan kaarkii oo qaabilaada aa wadatiinay tihi marka bisha dambe aan bal wax idiin raaraadinaa kolley un waa un raje ina gelisay waa waxbaan iska rajaynayna
marka waayahay waxaad iga warantaa soomaalida imaanaysa ee hadda yarkan lamida ee faysal daa-uud oo kaleeto ah ee qaxootiga suuriyaanka la socdo ma dad badan ba mise waa dad yar wallahi abaaye dad aada u badan waaye habeen horeba annagoo hadda xaafad meesha wiilkan saaxiibkan soo aadnay dad badan oo cusub oo ilaa boqol gaaraya aa soo galay oo suuriyaan
waayo soomaali waa la iska soo wada soomaali wallahi ma saas waa iska badan tahay laakiin taamka hadda labaad ugu yaraan labaatan qof aan ku joognaa oo dadkiina hore u jooga mise kuwo cusub kuwo cusub kuwo cusub kuwii oo aniga markaan imaanaya ugu dambeysay marka inuu wax la transfero laakiin sidii faysal iyo ay noogu imaadeen weli macnaha waxba lama transferino cidna lama gudbin wadan kale lama geeyo cid lama gudbin a meeshii meeshaa dadka lagu hayaa weli waxay leeyihiin macnaha guryo banaan iyo waxba ma hayna markii meelo banaan la helo aan idiin wareejinaynaa
kaas waxau ahaa maxamed xasan oo ka mida qaxootiga soomaalida ee dhowaan soo gaadhay yurub isaga ka horna waxaa hadlayay faysal daa'uud labaduba waxay u warramayeen sahra cabdi axmed oo kula xiriirtay xero qaxooti oo ku taala dalka australia halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america